wallaahi sudan waxay uga dhigan tahay marxalad cusub oo gogol xaar u ah marxalad kumeel gaar ah oo dalka sudan uu kaga baxo isqabqabsigii iyo qalalaasyihii siyaasadda ee ka taagnaa ururada siyaasadda ee isku haya waddankaasi ee uu ka mid yahay mucaaradka dalkaasi iyo golaha milatarigu dhammaantood aada bay usoo dhaweeyeen iyo shacabka sudan heshiiskaas maadaama heshiiskani uu ka saarayo meesha isfahan waagii iyo dhibaatadii ka taagnaa kadib markii cumar albashiir xukunka laga riday ilaa haatanna ay ka taagnaed waddankaasi dhibaatooyin iyo isqabqabsi iyo dad badan oo lagu dilay intay ka socotay halkaasi qalalaasahaasi
laakiin waxaa jiray dhinacyo kale oo arrintan dalka suudan ku lug lahaa sida imaaraadka carabta sacuudiga waddamada khaliijka qaarkood markaba heshiiskani ma mid dhinacyadii ku lugta lahaa oo dhan ay riixayeenba mise mid ku dhashay oo keliya dadka reer suudan iyo dadaalkii afrikaanka waxay u badan tahay in dadaalka afrikaanka iyo reer suudan ay gaareen guushan maadaama ay muddo badan kasoo shaqeynayeen laakiin dowladaha badanaaba daneeya arrimaha suudan faragelin badanna ku haya badankood waxay soo saareen soo dhaweyn bayaan ay soo bayaano ay soo saareen ay kusoo dhaweynayaan arrinkaasi dowladaha imaaraadka iyo sacuudiga waxay leeyihiin dadaal badan ayaan ka geysanay sidai aan iskugu soo dhaweyn lahayn sidoo kale dowladda masar way soo dhaweysay sariirkooda ku sugan dalka suudan xusaam ciisa ayaa la kulmay qolyaha mucaaradka wuxuuna sheegay dowladda dalka masar inay taageersan tahay heshiis kasta ay wada gaaraan mucaaradka dalka suudan iyo golaha milatariga waxayna kutusinaysaa arrinkaasi in dowladaha daneeya arrinta suudan ay rabaan in heshiis la wada gaaro khaasan dowladda dalka masar maadaama ay saameyn ku leedahay xaalada dalka suudan ammaanka dalka masar dhinaca kale waxaa jira ururo islaami ah oo ururkii albashiir oo kale uu ku jiro iyagu door badan kuma lahayn murankan militariga iyo shacabkan isbahaysigan mucaaradka ka dhexeeyey waxaa lagu shaabadeeyey inay albashiir taageero u ahaayeen iyagu hadda doorkooda muxuu noqonayaa ururada islaamiga ee suudan golaha milatariga oo kaleeto horta ma ogola haraagii hore ee ka haray cumar albashiir iyo ururka alfalaax loo yaqaan ee dalkaasi suudan inay ka qayb galaan marxaladda hadda haatan ee siyaasadda dalka suudan waxaana ay ka baqayeen dadka aada u indhindheeya siyaasadda dadka dalka suudan inay saameyn ku yeelato heshiiskaasi maadaama laga la fogeeyey ururka cumar albashiir iyo raggiisii horeeto ay khalkhal gelin karaan heshiiskan ayna fashili karaan waana mid aada looga cabsanaayo haatan saddex sano dabadeed baa dalka suudan heshii heshiiska sida u dhigayo doorasho lagu qabanaya horta waxay ku xiran tahay sida ay u wada shaqeeyaan labada qolada isku haya dalka suudan golaha milatariga kumeelgaarka ah iyo ururada mucaaradka wayna adag tahay xaalada haatan suudan ilaa haatan in la dhaho saddex sano kadib doorasha ka dhici karta waayo waxaa taagan isfahan waa aada u weyn waxaana jira dhibaatooyin badan oo taagan iyo malafaad badan oo weli aan laga wada hadlin waxaa kamid a dadkii lagu dilay gadoodka ka horgadoodsanaa golaha milatariga hortooda ee lagu dilay dalka suudan mudaharaadka in loo sameeyo baaritaan oo dadkii dilay cidda la horkeeno maxkamadda arrintaasna golaha milatariga way diidan yihiin waa waxyaalaha laisku qaban doono hadhow oo dhibaato ka dhalan karto barnaamijyo waxyaal barnaamijyo badan oo kaleeto laisku hayana way jiraan laakiin saddexdaa sano waxay ka dhigan tahay in dalka suudan uu ka baxay marxaladii ismarwaaga oo loo gudbay marxalad siyaasadeed oo xisbi qolo kasta ay u u dadaalaysa si ay uga qayb qaadan lahayd marxaladda soo socota